xubno ka tirsan ururka dhakhaatiirta soomaaliyeed ayaa sheegay in magaalada muqdisho ay ku soo badanayso dhallinyaro badan oo dawooyinka dalka la keena qaarkood u isticmaala inay maandooriye ahaan u qaataan dhallinyaradan oo isugu jira wiilal iyo gabdho ayaa si joogtaa u isticmaala cirbadda loo yaqaano danaama doolka taasay u adeegsadaan hab aan ahayn qaabkii loogu talagalay sida uu ku waramayo doctor maxamed maxamuud fuji oo ka mid a dhakhaatiirta ka howlgasha magaalada muqdisho tramadol maxay tahay tramadol waa daawo xanuun baabiye ah kana mid ah qoysaska loo yaqaano opioids oo dhibaatadooda ay tahay in dadku ay jirkoodu barto haddii wakhti dheer la qaato dooskii ama qiyaastii loogu talagalana ka badan la qaato waa dhibaata ka imaan karta waa sida daraagiska waaweynkaah oo kale ayay ku gurubta marka qofku haddii uu ku xadgudbo oo maalmihii loogu talagala ka badan qaato qiyaastii loogu talagala ka badan qaato ogadu waa baranaysaa ogadu marka baraso ogadu waa u baahan tahay haddaa ka joogsid hal mar joogsid waxaa kugu dhacay waxaa la yidhaahda wisdrawal syndrome oo mararka gobolkooda naftaada khatar geli kara oo inaa u dhimato ay khatar u tahay inaa u dhimato waa loo dhintaa waa marka medical emergency waa in la tago isbitaal la tago oo daraag kale lagu siiyo dhiigaaga muddo la siiyo lagaa lagaa dhaqo lagaa sameeyo haddaad daawooyin kala qaadatid ayadana way la falgeli kartaa oo dhibaato badan ayay kuu keeni kartaa maalanba wareer inuu kugu dhaco oo aadan baabuurta wadi karayn inaad markaa istaagtid aad wareerto maragoogta matag lalabo intaba waa leedah caloosha ku istaagta waa leedah neefta kugu ceshoonta marka oogadu hadday barato marka waa inaad maalin kasta siisid waxa ay rabtay haddaad sii weysid waad xanuunsanaysaa gabadha qaada wakhtiga uurka ku jirta ee qaadata ee daraagas adigtid noqoto uur hadday yeelato ilmahay dhashaa waa u baahanyeen waa adigtid ayaguna doctor axmed yuusuf guuleed oo ka mida ururka dhakhaatiirta soomaaliyeed ayaa sheegay in dhallinyarada cirbadda daraama doolka isticmaasho ay wadaagaan hal cirbad taasoy ka iman karto halis kale oo caafimaad daawada lafteeda xanuun dhibka ay keenayso iyo dhibaatada ay keenayso ka duwan oo ah in laisku qaadsiiyo habka loo isticmaalahayo cudurada khatarta ee laisqaadsiiyo macnaha waxaan ka wadaa mararka qaarkood waxay loo isticmaalaa in cirbad la isku mudo koox dhallinyaro meel wada fadhiisto meel wada joogo in ay hal cirbad wada isticmaalaan daawooyinka isku mudmudaan isku dhiidhiibaan taa marka waxay keeni kartaa haddii qaarkood ay qabaan cuduradan sida cagaarshowga oo kale habitaajka oo kale noocyadiisa kala duwan ama h i v oo kaleeto hal cirbadna la wada isticmaalahayo in ay suurtagal tahay in cudurkii ay isu gudbiyaan taana waxa weyaan waa dhibaato kale oo bulshada kusoo zaa-ideyso ee ku badanhayo cuduradan halistaha laisqaadsiiyo marka laga soo tago cirbadda daraama doolka ayaa dhallinyarada qaarkood waxa ay maandooriye ahaan u qaataan kaniiniga hurdada ee diyaasa bamka oo daawooyin kale lagu lifaaqay sida uu tilmaamayo xogeyaha arrimaha bulshada ururka dhakhaatiirta soomaaliyeed doctor cabdiweli axmed xiirey daawada diyaasbamka waxay ka tirsantaha noocyada daawooyinka bensi diyaas benis la yidhaahdo runtii waxaa loogu talagalay in qofka lagu dejiyo in hurdo lagu helo iyo in dadka qalalka qaba loo isticmaalo oo daawooyinka qalalka ay xoojido subanhajiism u noqoto marmarka gobolna daawooyinka wax lagu suuxaaya brindicatnka brindikationka la yidhahdo ay ka tirsan tahay marka daawadii sidaas loo isticmaalayo qofkii ama dejiye ama hurdo ama u isticmaalayo ayaa waxaa laga weecinayaa hadafkeedii ama indicationkii asalkay u taagneyd qofku wuxuu sameynaya dhallinyaradii marka waxay u isticmaaleen mid kamida maandooriyaashay ku dareen sababta ugu dareenna waxay tahay xadkeedii xad ka badan ayaa la isticmaalaya markii xadka laga badiyo oo haddii hal xaboo kaniini laga laqi jiro toban xaba hal mar laga laqo waxaa laga yaabaa inay keento qofkii isagoon jiifin soona jeedin oo sarqaansan oo daroogaysan in la arko marmarka gobolna waxay ku xoojiyaan jaadka amase waxaan loo yaqaana evidrinka kuwaas waa stimulant waaye waa stimulation ay samaynayaan excitation ay samaynayaan iyaduna waa inhibitoria la yidhaahdaa oo hyperbolarization ay keenta hurday keena kuwaanuna soo jeeday keenayaan markii laysku daro marka jiif iyo joogay noqonaysaa haddii marka labadooda laysku daro si joogtaa loo isticmaalo khatarta ugu badanoo laga dhaxli karaa waxay noqonaysaa wax loo yaqaana habdhiska neefmareenku si degdega inuu shaqadiisa ku joojiyo ay dhacdo waxa loo yaqaana respiratory distress respiratory arrest waxa la yidhaha inay timaado marka respiratory arrest hadday timaadaan xaalad emergency waaye qofku waa u dhiman karaa si degdeg ah ku dhiman karaa qofkii waayahan aada looga doodaa markasta dhibkoodii waa jiraa haddana dadkii isticmaalaya waa badan yihiin oo dhallinyarada ahay cisbitaalada magaalada muqdisho ee la gaarsiiyo kiisaska la xiriira xaaladaha caafimaad darri ee ka dhalata dawooyinka sida qaldan loo isticmaalo ayaa waxaa ka mid a cisbitalka daarushifa oo qaar ka mida bukaanadii la geeyey ay ku geeriyoodeen sida uu v o a u sheegay doctor cabdulaahi nuur cumar keysaskana soo maray inta badan waa badbaadaan waxaan isku daynaa dawooyinka inta badan waxa adag antidhowtkooda ama dawooyinka looga hortago wadanku waa ku yaryihiin marka sidii loola tacaali karo baan isku daynaa in loola tacaalo keysas noogu dhintay way jiraan oo hadda ka hor keys waxaa jira soo isticmaalay dayasbam dawada loo yaqaano ilaa shan iyo toban xabaa iyo dawo kale oo iyaduna loo isticmaalo sida diasbamtoo kale lorazbam la dhaho oo ma aragtay shan xaba mise toban xaba miyo aduu wax nooca marka kayskaas oo kale waxaan xasuustaa kaysaskii drug abuska aha inoo yimid isbitaalka aan badbaadin kari weynay ma aragtay dhintay ayuu ka mid ahaa ugu dambayntii guddoomiyaha jaamacadda banaadir doctor maxamed maxamuud bidey ayaa hoosta ka xariiqay in dawadu ay tahay midi laba af leh loona baahan yahay in bahda caafimaadka iyo dowladaba ay xil iska saaraan xakameynteeda daawada waa midii laba afla weeye haddii aan sidii siday wax u daaweyso ay waxna u dili kartaa u dhibaateyn kartaa daawada marka wuxuu u baahan yahay nidaam iyo shuruuc loo adeegsado oo lagu kontaroolo daawooyinka qaarna waxa weeye waa qaar loo yaqaano mataqaana waxa laga isticmaalo meelaha miisaska lagu gado qaarna waa qaar xadidan ee loogu talagalay in laga isticmaalo isbitaal ay gacanta ay ku hayaan dad mas-uula la yaqaano marka waa dhibaato aada u badan weeye waxayna u baahan tahay in dadka oo dhan aada loogu istaago hay-adaha sharciga aada loogu shaqeeyo ciidanka nabadgelyada qolooyin waxaa jiri jiray lala dagaalama arrimahaas oo si adiida ka tarsanaa haddana ma jirto marka dhibaato badan bay ku haysaa dhinaca caafimaadka bulshada iyo dadka oo dhan waayo dadkii waxaa haya dhibaato shaqa la-aan dhibaato nololeed marka siay waxaas isku moogeysiya ayay waxay isticmaalayaan daawadani isticmaalkaas waxay keentay arrin aada u khatara bulshadii xasan kaafi qoyste v o a muqdisho